shaqo joojintan ayaa timid kadib markii ganacsatada iyo gaadiidleyda ka sheegteen ciriiri iyo wadayari ka jirta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan taasoo ay sii dheer tahay amni darrada ka jirta magaalada isbaarooyin ka yaalla wadooyinka aada magaalooyinka kale ee gobolka ayaa sidoo kale ka mid ah waxyaabaha sababay inay yaraadaan gaadiidkii ka bix jiray magaalada waxaa hoos u dhacay dhaqaalihii magaalada gaar ahaan kii soo geli jiray gaadiidleyda maadaama ay shaqadoodii istaagtay waa kuwan qaarkood oo ka waramaya dhibaatada ka jirta magaaladaas waddadan waxaa loogu talagalay sideedaba ma ahayn magaalo caasimada ma loogu talagelin dhinac walba waddadeeda waxaa afar baabuur iyo shan baabuur wax noocaas way joogi jiray bayskii waddaduna gebigeedba waaba shan mitir iyo lix mitir wax lamidaba lixba magdhama soddon isbaaraa taalla meeshaan ilaa matamaan inta ka dhaxaysa magaalada gudaheediina waatana waa isku xidhantaha wax amniyo ciidamaha ka shaqeeya iyo wax nadaama midna kama jiraan waa jaantaan rogan soomaalida waxa noocaanoo kale waxaa la yidhaha ufna la oran waay urna loo dhimay waa ufna la oran waa urna loo dhimayaa layidhi maamulka ma jiro marka waxa weye ummaddan ilaahay baa u maqan cidno uma maqna ceelno uma qodna magaalada beledweyne waa saam waxay ku noqotay saamna waxaa waaya sharci darro maamulka ma jiro waa la hirtamayaa waxaa u sababa baabuurta acnimidlayaasha ah oo orarka laga dejinaa inay habeenkii dejiyaan way diideen hal baabuur acnimidlaha soo gala oo ror baqaar u wado halkaas baabuur magaala xabad gudan maahan magaaladiina laba jiday leedahay isbaarooyinkaha sababta u weyn waa isbaarada waayo waxay isku celinayaan waxaanu baabuur acnimidlayaal isku celinayaan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada xarunta u ah ee beledweyne iyo hareeraheeda waxaa ka jira saddex maamul kuwaasoo mid waliba oo ka mid ah uu leeyahay hannaan lacag qaadis ah waxaa intaasi dheer in maamul kasta oo ayaga ka tirsan ay leeyihiin ciidamo iyo maleeshiyaad macawiisley ah oo wadooyinka la taagan qoryo dadkana dhacaya hiiraan ayaa xaalad la inkiro gashay kadib markii ay mooryaanta macawiisleyda ah ku xoogeysteen qaybo ka mid ah gobolkaasi